akhyaarta sharafta leh way baaqadka telefoonka unu kula hadalnay madaweynaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madowe nuno mohamed usugo ka sugan beledka baydhabo wayna ka warsanay qaraxii shalay kadhii beledka baydhabo oo dadka badan ka dhimadeen mudane wal ninka sheeg kortay walaagii shalay kadhii beledka baydhabo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun shalayto galabtii aybaa shil ciidan qaab daran oo dad artay laxaana loo geliyay qaybaana dadkaasito iskadihay dad shacaba iyo dad kamid a dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mustaqbal maaragtay kamaldaario yaa kamid a dadka meelakageeriyoodi may kale kamid ahaa xildhibaano oo magaca kale baarlamaanka dadkiis iyo maaragtay wariyaal iyo maaragtay dad kaleeto shacbi ah may ka dhaawacmaynto siyaasnimadeed mas-uuliyiin ah oo runtii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka maynaros boqol kamid ah sheekh xasan iyo xubno kaleeto oo wariyaal oo ilaa iyoona diiraha saddex wariya iyo dad kaleeto maaragtay dhalinyaro iyo odayaalba ah balaha ka dhimatay meele masaakiin ah wameelaarka ulaada orshaqaysadaayen yaa maaragtay ka dhaawacmeen marka mayba wacsiyiintii dhaayareen biraane gudaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed iyo qoysaskii eladii iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed dadkii aragtay ka dhimida ama ka dhaawacmay ilaahay may ka tuuganaya ilaahay naxariisa gacan ka gar daran ka xaq daran adili ilaahay ka jaasiya gacanka dili dhibaataas jeysati marka mayba ilaahay ka bari ka tuuganaya dhaawacna ilaahay caafiyo shacabka reer koonfur galbeed na weydiisadaan in aragtay dalanka jeysadaan sidii aragtay lan daaweysadi ama lanka alafadi dadka dhibaatada jeysiyo isbitaalada jiifo mayba marka inuuna ballan qaadane inuuna tacsiyo oo maaragtay daruurdiir dhigna dhibaatada dadka deerka ayaa dadka dhimad yontaba mudane madaweyne jira ilaa iyo hadda cid qirati qaraxii shalay beledkaas ka dhihi ilaa hadda cid qirati male laakiin waa un dad ilaahay un koobsadaan ee jeysadan oo maaragtay ummadda masaakiinta ayaa dhamaayeen marka maaragtay runtii naxariisla-aan yaa iska dhibaatada jeysiden mayba jeedayaana iska cambaarayaana falkaba xushnimada leh oo maaragtay meelo ka dhiyey iyo jeysatiili cambaarayaana marka ilaahayna habandhi ka doono waktigii dhalitada si aragtay loo horjeeda sharciga aragtay oo loo horjeeda asaasiito ka dambeysay dhugunsdaalkaas way baahayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madowe nuure maxamed isagoo ka sugan beledka baydhabo